إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal goor sheegtu waa toddoba iyo barka duhurnimo qodobada duhurnimadan aan idiin soo diyaarinay waxaa ka mid ah wufuud ka socota dowladda federaalk iyo etoobiya ayaa ku sugan dalka turkiga kuwaasoo ka arrinsanaya sidii etoobiya loo siin lahaa badda soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsay barkontarool oo ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin gudaha magaalada muqdisho dagaalo xoogan ayaa weli ka socda gobolka maxarada kaasoo u dhexeeya kooxda faano iyo ciidamada etoobiya wasiirka cadaaladda dowladda federaalk ayaa guul ku tilmaamay saraakiisha ciidamada dowladda federaalk u dirtay furimaha dagaalka qaarkoodna lagu dilay dagaalada ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab kanaalka wararka alkataib ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan weerar dhabagal ah oo ka dhacay duleedka degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa laga furay macadka qurduba waalidiinta dhalay dhalinyaro ku xihan sacuudiga midkoodna la dilay ayaa kulan ay kaga soo horjeedaan arrintaas waxay ka qabteen magaalada muqdisho dowra diiniyaha ayaa loo soo xiray dumarka wax ka barta maraakiista ku yaala degmada saako ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe akhbaaraadka dibaddana dhegaystayaal duhurnimadan waxaa ugu door karoon in ka badan meydadka labaatan qof ayaa laga soo saaray magaalooyin ay dhowaan ka baxeen ciidamada yahuudda oo ku yaala koonfurta lubnaan intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada ugu door karoonaa ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haatanna u diyaar garoobah iyagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo arbaca taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan sagaaliyo tobanka februari laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan wufuud ka socota dowladda federaalk iyo etoobiya ayaa ku sugan dalka turkiga kuwaasoo ka arrinsanaya sidii etoobiya loo siin lahaa badda soomaaliya faahfaahin ku aadan warkan waxaa inoo ambaqaadaya maxamed qaasim dowladda turkiga ayaa martigelinaysa kulan dhex maraya dowladda federaalka ee uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud iyo etoobiya kaasoo looga arinsanayo sida adisababa loo siin lahaa badda soomaaliya oo ay boqolaal sano higsanaysay wasaaradda arrimaha dibadda turkiga ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay ankaro martigelinayso wadahadallo xagga farsamada ah oo dhex maraya etoobiya iyo dowladda federaalka kuwaasoo lagu wada inay kasoo baxaan heshiis buuxa oo etoobiya ku qaadanayso badda soomaaliya shirkan oo wadaxaajoodyadii bishii disembar ee sanadkii hore dhex maray etoobiya iyo dowladda federaalka oo u bedelaya heshiis rasmi ah ayaa waxaa etoobiya ku matalaya wasiirkeeda arrimaha dibadda gideon timotheos halka dowladda federaalkan uu ku matalayo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo cali balcad madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan oo horey u dhexdhexaadiyey ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyadoona ay ka heshiiyeen madmadowgii soo kala dhex galay markii uu abiy axmed la saxiixday muuse bixi is-afgaradkii m o u-ga arrinta layaabka leh waxay tahay in dowladda federaalka ee horey u sheegaysay inay etoobiya la kulmi dooneen inta ay ka laabanayso heshiiska ay la gashay maamulka la baxay somalilan laakiin waxaa adisababa loo saxiixay badda soomaaliya iyadoo aan ka tanaasulin heshiiskaas sidoo kalena sheegin inay ixtiraamayso madax bannaanida soomaaliya iyadoo qayb ka ah qabsashada badda soomaaliya ayay haddana dhowaan ciidamada etoobiya ee loo diyaariyey qabsashada badda soomaaliya waxay dhoolatus militari kusoo bandhigeen karabiyoodyada waaweyn ee ku yaala dalka etoobiya waxaana kulamada ankara ka socda laga yaabaa inay kasoo baxaan in etoobiya la siiyo badda soomaaliya aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa horey uga digay arrintan iyagoo tilmaamay inay etoobiya doonaynin marinbiyood ganacsi balse waxay doonayso tahay qabsashada badda soomaaliya sidaaba ay horey u caddeeyeen madaxdeeda waxaana ummadda soomaaliya hortaale in ogolaan baddooda la qaadanayo islamarkaana ay iska difaacaan xabashida
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsay barkontarool oo ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin gudaha magaalada muqdisho guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax culus la beegsay barkontarool oo ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin xarunta maamulka dowladda federaalka ugu magacaaban degmada kaxda ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ilaa iyo haatan nama soo gaarien faahfaahin dheeraada oo ku saabsan qaraxan lala beegsay ciidamada dowladda federaalka dagaalo xoogan ayaa weli ka socda gobolka amxaarada kaasoo u dhexeeya kooxda faano iyo ciidamada etoobiya waa kan farxaan cali cabdulaahi oo warkaan inoo qaada dhigaya wararka ka imaanaya ismaamulka amxaarada ayaa ku warramaya in weli gobolka ay ka socdaan dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda faano iyo ciidanka militariga etoobiya ee magacooda loo soo gaabiyo n d f warbaahinta gobolka ee soo tabisa dagaalada dhex maraya kooxda faano iyo ciidamada etoobiya ayaa tabisay in maalmihii lasoo dhaafay deegaano kala duwan oo ka tirsan ismaamulka amxaarada ay ka dhaceen dagaallo lagu riiqmay oo dhex maraya kooxda faano iyo ciidamada etoobiya ee ka amarqaata abiy axmed meelaha ay ka socdaan dagaalada ugu adag waxaa ka mid ah magaalooyinka waalow goojam goonder iyo debrebirhaan waxaana dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo ciidamada etoobiya ay adeegsanayaan diyaaradaha dagaalka kuwaasoo duqaymo aan loo meeldayin ka fulinaya deegaanada lagu tuhunsan yahay inay ku sugan yihiin maleeshiyaadka fano hon mandhefro oo xubin ka ah jamciyadda amxaarada ee maraykanka iyo honeg ashagri oo xubin ka ah xarunta xuquuqda aadanaha ee taabacsan jaamacadda britoria ayaa maqaal ay qoreen waxay ku sheegeen in dagaalada ka socda gobolka amxaarada ay sii xoogaysanayaan marba marka ka dambaysa dhinacyaduna aanay muuqan cid loo awood sheegan karo ciidamada dowladda federaalka waxay sii laba jibaareen xamalaadkooda dagaalka waxayna xilligan adeegsanayaan diyaaradaha dagaalka iyo darooniska halka kooxda faano ay si adag isaga caabinayso dagaalka waxa uu u muuqdaa mid xooggan oo wakhti dheer soconaya maamulka gobolkuna wuxuu isku beddelayaa si joogto ah ayay ku yidhaahdeen labada nin ee etoobiyaanka ah warbixin ay ku qoreen websayteka interpress service bishii oktoobar ee sanadkii tagay labada kun afar iyo labaatanka ayay ciidamada etoobiya waxay gobolka amxaarada kaga dhawaaqeen xamlo militari oo ujeeddadoodu ahayd in lagu maquuniyo kooxda faano gobolkana looga saaro laakiin waxaa xamladaas soo wajahay iskacaabin adag boqolkiiba siddeetan gobolka waxaa gacanta ku haya faano waddooyinka la isaga kala gudbo magaalooyinka gobolka ayaana ka mid ah meelaha ay ku xoogan yihiin dagaalyahanada faano dagaalada ka socda gobolka amxaarada ayay falanqeeyayaashu tilmaamayaan inuu saamayn adag ku yeeshay nolosha si gaar ah beeraha iyo ganacsiga waxaana xirmay xarumihii caafimaadka ee gobolka iyadoo ay sii kordhayso halista la xidhiirta macluul ka dilaacda mandiqadda waxaana malaayiin qof ay ka barakaceen guryahooda iyadoo afar dhibic hal milyan oo carruur ahna aanay aadin xarumaha waxbarashada maadaama badankooda albaabada loo laabay mid ka mid ah asbaabaha sii kordhiyey dagaalka gobolka amxaarada ka socda ayay ku sheegayaan dadka falanqeeya xaaladda etoobiya inay tahay iyadoo dadka amxaarada ay la safan yihiin kooxda faano una arkaan inay yihiin ciidamo u dagaalamaya soo dhicinta xuquuqda dadka amxaarada ah waxaana adag marka taariikhda siraacaadka laga hadlayo in lasoo afjaro jabhad taageero ka helaysa dadka ay ka dhex dagaalamayso wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka ayaa guul ku tilmaamay saraakiishii ciidamada dowladda federaalka ay u direen furimaha dagaalka qaarkoodna lagu dilay dagaalada ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa cabdulkhaaliq macni cabdiweli xasan macalin oo ah wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka ayaa guul ku tilmaamay saraakiishii ciidamada dowladda federaalka ee ay u dirtay furmaha dagaalka qaarkoodna lagu dilay dagaalada ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo ka qaybgalayay kulan ka dhacay magaalada muqdisho oo ay isugu yimaadeen xubnaha xisbiga u b d ayuu sheegay inay gul tahay in saraakiishii muqdisho ku dhibaateen jirtay dadka iyo siyaasiyiinta ay u diraan furmaha dagaalka hadalkan ayaa waxaa ka falceliyey taageerayaasha qaar ee dowladda federaalka iyagoona ku tilmaamay inuu yahay mid lagu diganayo saraakiishii ku leeday dagaalada ku dhowaad saddexdii sano ee lasoo dhaafay ka socday soomaaliya ee u dhexeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka saraakiishii waddanka ee meelahan dadka ku baacsan jirtay ee xabadaha ku ridi jirtay ee dadka mudaaharaadaya yacni dhibi jirtay waxaa loo diray front iska wada aadeen dadweyne dambe iyo ayaga la iskama horkeenin shaqadii ay lahaayeena loo diray qofkuna markuu shaqada uu leeyahay loo diro waa guul waaye kaas waxaa iska leh midowga nabadda iyo horumarkaa iska leh nabad siyaasadeed ayaa laga shaqaynayay waa midda halkudhigga halkaan ka baxday meeshaan ka baxday ee la yidhaha soomaali heshiisa soomaali heshiisa waad ogtihiin mar alla ee markii madaxweynaha la magacaabay oo la doortay wuxuu u howlgalay inuu horta soomaali isugu yeero madaxdii soomaali isugu yeero madashii golaha wadatashiga qaranka isugu yeero heshiisyadii dalkan sugayey muddada dheer ayuu gogosheedii iyo madasheedii dhigay madashu waa intaas ayuu dhigayay mas-uuliyiintan dowladda federaalka ay furumaha geysay ayaa markii horeba diidanaa in la geeyo furumaha iyagoona ka dhawaajiyey mar shir dowladda federaalka ay ku qabatay magaalada muqdisho in raggii la rabay in furumaha loo diro aanay ka soo qaybgelin shirka taasina ay jawaab u tahay in aysan rabin furumaha iyo in ay dagaal galaan
kanaalka wararka alkataib ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan weerar dhabagala oo ka dhacay duleedka degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahinta warkan waxaa inoo akhrinaya mubaarak cumar
دق الطوب ولا معركة هيا جسام
filimkan oo uu baahiyey kanaalka wararka alkataayib ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa weerar dhabagalah oo lagu beegsanayo askarta dowladda federaalka kuwaas oo weerar arbashaad ah ku soo qaaday deegaanka farxan ee dhacduleedka degmada qaryooli ee gobolka shabeellada hoose isdaarkan ay baahisay kataayib al aqbaariyi ayaa soconaya wax ku dhow laba daqiiqo kaas oo lagu soo bandhigayo jabkii lagu gaarsiiyey ciidamadii ashaamudkaha ee duulaan ku soo qaaday deegaankan kuwaasi oo la kulmay waxaysan filayn iyagoon halkaasi lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan ciidamadani hubantaa ee soo weeraray deegaankan ayaa doonayay inay dhibaateeyaan dadka muslimiinta ee ku nool kuwaasoo sannadihii dambe ka raystay dhibaatadooda العمالة أفركه بالأرض عزة يدعس بالأرض عزة يدعس دق الطوب ولا المعركة هيا تقدام لا لا تتركه ugu horeen muuqaalka ayaa waxaa kasoo muuqanaya ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si safsiman awada tooganaya askarta dowladda federaalka kuwaasoo dhabar jeedinaya fagaarayaasha dagaalka sidaba lagu yaqiinay waxaana la arkaya iyagoo lagu ceersanaya dhul beero ah islamarkaana cagaha wax ka dayaya
المعركة هيا تقدام والقمص لا لا تتركه من مرتزق muuqaalka ayaa waxa uu si toos ah kuu tusaya ciidamada mujaahidiinta oo dhaawactaraya askarta dowladda federaalka kuwaasoo ay naftu dabayar tahay sidoo kale waxaa filim ka soo muuqanaya qaar ka mid ah meydadka askarta dowladda federaalka ee lagu laayay dagaalka iyadoona badankoodu eersaastu ka haleeshay qaybaha sare ee jirka ugu dambeyn isdaarka waxaa kasoo muuqanaya hubkii laga furtay askarta dowladda federaalka kuwaasi oo gaaraya qori ak forty iyo booshkiisa iyo qori beekaham iyo siriskiisa يا صوبه تجناس محترس صوبه تجناس محترس dhowaan aheyd markii uu kanaalka wararka alkataayib uu baahiyey weerar loogu qaaday fariisina askarta dowladda federaalka ku lahaayeen tuulada dhagaxo ee duulaadka deegaanka xawaali ee gobolka shabeellada dhexe kuwaasi oo la dhexalsiiyey khasaare isugu jira dhimishiyo dhaawac iyo mid hantiyeed waalidiinta dhalay dhalinyaro ku xihan sacuudiga midkoodna la dilay ayaa kulan ay kaga soo horjeedaan arrintaas waxay ka qabteen magaalada muqdisho cali aadan xasan ayaa warkan inoo akhrinaya waalidiinta dhashay dhalinyaro ku xiran sacuudiga oo midkoodna la dilay ayaa kulan ay kaga soo horjeedaan arrintaas ku qabtay magaalada muqdisho maxamed nuur xuseen oo maamulka ali sacuud ku fuliyey xukun dil ah ayaa dilkiisa kadib waxaa magaalada muqdisho kulan ku qabtay ehelada afartan iyo afar kale oo ka mid ah dhalinyaro soomaaliyeed oo weli u xiran maamulkaasi ugu horeyn hooyada dhashay maxamed nuur oo ah wiilkii maalmo ka hor la dili ayaa ka warantay goortii ugu dambeysay ee ay wiilkeeda la hadashay magaceyga shuqaay xuseen yuusuf xuseen ee shuqaay xuseen yuusuf yowlaa la yidhaahaa aniga oo wiilkaas maxamed nuur xuseen gacal oo dhalay oo isagoo lix sana oo lix bilood jiro oo uga dhintay aabiis oo agoonnimo oo lagu kor ayga dilaan dowlad laa ilaaha ila allah aniga hadalkiisa maalinka la dilaayo lama saac uu yidhi geedka aan ku xiranahay waa ku dilaynaa uyi maalintii la dilaaya igu dambeys warkiisa wauna yidhi ilmeyga ogaaw waana jirantay allah ku caafiyo uyi afartan afarta qofood waxaa ka baxsan inay dowlad sacuudiya noo soo deysaan ka rabnaa sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta afartan iyo afar kale oo ah dhalinyaro soomaaliyeed oo u xiran maamulka ali sacuud ayaa walaac xoogan ka muujiyey masiirka wiilashooda waxaa la yidhaha madiine cali cismaan waxaa iga xiran wiilaan dhalay muddo lix sano ah muslime wiilal badan oo asaagiisana la xiran yihiin hadduu ilaahay kuu roon yahay ilaahay maaragtay tawfiiqdana waafajiyo ilaahayna maaragtay waa ka xunnahay ilmo masaakiinahoo maaragtay qalad waa dhacaa waana laga kaaftoomaa waana layska cafiyaa wiilashaas waxaan rabnaa afartanka iyo maaragtay iyo afarta qofooda mid waa tegey in la soo badbaadiyo oo maaragtay nafta hore aan loo qoonsan aniga carow cabdiraxmaan cali aa la yidhaha cabdiqaadir maxmuud cali aniga waxaa igu dambaysa labada kutub farti aba asiga araggiisa ugu dambay laakiin hadalkiisa magi yamanuhu joogay yamanuhu waxaas ku lahaa uu ka tegiyey sacuudiga u gale markuu sacuudi xuduudkaa lagu qabtaba wiilkayga waa cunug oo adiga ilmaha soddon iyo shan jirka ah qofaan qof dili in la dilo qofaan qof tiri in la dilo cadaalad darre ila taha dhallinyarada soomaaliyeed ee ku sugan sacuudiga ayaa waxay la kulmaan tacdiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin xabsi iyo jirdil halka kuwo kalena xukun dil ah lagu fuliyo
deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa laga furay macadka qurduba mar kale iyo mubaarak cumar deegaanka garbuweyn ee hoostaga degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga galgaduud waxaa ka dhacday xaflad ballaaran oo lagu furayey farac cusub uu yeelanayo macadka qurduba kaasoo si firfircoon ugu howlgala wilaayaadka islaamiga ah daafurka munaasabadan lagu furayey macadka qurduba ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jirta mas-uuliyiin nuuqabo ganacsato waalidiin iyo marti sharaf kala duwan odayaasha deegaanka ayaa si weyn uga qayb qaatay in deegaanka garabweyne laga furo macadka qurduba oo loogu bartay waxbarasho tayo leh iyadoona macadka haatan si toos ugu furmay deegaanka ugu horreyn waxaa goobta kelimad ka jeediyey macalin mahdi oo ah maamulaha cusub ee macadka qurduba waxa uu la dardaarmay dadka deegaanka iyo waalidiinta dhalay carruurta isagoona si gaar ah ula dardaarmay ardada macadka loogu furay magaaladan waxaan dardaarmi lahay marka insha allahu tacaala si guud dadka muslimiinta ah oo deegaanka degan inay arrintaasi ay si fiican xil isaga saaraan waalidku ardayda xil iska saaro ardayda laftirkooda xil isa saaraan waxaa laga shaqaynaya waa horumarkooda mustaqbalkooda in badan oo dhallinyaradii ka mid a oo dhallinyaradan hadda joogta farci ka weynaay ah dhibaatada maanta haysa waa waa dareensan tihiin ilaa wax yaroo alla u naxariistay maahani marka in la juhdi la bixiyo insha allahu tacaala aan ka wada qayb qaadano waalidka iyo macallimiintu waa inay iska warqabaan oo isku xirnaadaan sidoo kale nabaddoon macalin salaad oo isna ka mid ah nabadoonnada deegaanka garbuweyn ayaa bogaadiyey horumarka ka jira deegaanka isagoon si guud la dardaarmay nabadoonnada waalidiinta carruurta iyo macallimiinta macadka annaguna waa ku faraxsannahay insha allahu tacaala ardadana waxaan leenahay waxaad tihiin masiirka ummaddan insha allahu tacaala inay diintooda maaragtay ku ilhaamido la rabo waana inka rijeehaynaa waalidiintana waxaan leenahay ilaahay barwaaqadan uuna siiyey iyo nicamkan ilaahayna siiyey iyo lagu shukriyo macallimiinta ha lala shaqeeyo insha allahu tacaala annaguna ka odayaal a-aan insha allahu tacaala waxaan diyaar u nahay inaan qaybta nooga aadan maaragtay aan ka qaadanno ugu dambeyn sheekh cabdulaahi abuuqaalid oo ah waaliga wilaayada islaamiga galgaduud ayaa soo xiray munaasabadda furitaanka macadka qurduba ee deegaanka garbaweyn isagoona goobta ka jiiday kelimaad u badan dardaaran waxaa la rabaa marka in macallimiinta inta juhdigooda tabartooda iyo ay bixiyaan cilmiga ilaahay aqoonta ilaahay siiyey waalidiintu waxaa laga rabaa inay la socdaan ilmahooda inay isku xirnaadaan isku warqabaan wixii khalala yimaadona la saxo meel wada shaqaynayso inay noqoto meeshaas ayaa lagu guulgaari karaa sidaasoo kale odayaasha waa maaragtay naqiib kasta iyo nabadoon kasta mas-uuliyaddaasa laga rabaa inuu sameeyo dhammaan marka waxaan leeyahay dadka calaaqada le leh maamulka deegaankan oo maaragtay joogo hadday yihiin dhammaan insha allahu tacaala in la dadaalo juhdi badan la bixiyo ayaan idinka rajaynaynaa insha allahu tacaala macadka qurduba ayaa faracyo kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ka aflaxay arday fara badan oo leh aqoontaysan kuwaasi oo maanta buuxdhaafiyey jaamacadaha islaamiga ka jira wilaayaadka dowla diini ah ayaa loo soo xiray dumarka wax ka barta maraakiista ku yaala degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maxamed muudey axmed abuu muslim oo ka qaybgalay dowlad ah ayaa warkan inoo akhrinaya dowladani diiniga ahayd ee maktabka dacwada degmada saako u soo gebagabeeyey haweenka muslimaadka wax ka barta macaahidda iyo madaariista qur-aanka magaalada saako wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe haweenka dowladda loo soo xiray ayaa gaarayay laba boqol iyo afartan haween kuwaas oo ka kala socday macaahidda iyo madaariista iyada oona dowladani uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada iyo maamulka degmada xiritaanka munaasabadda dowladda lagu soo xirayay waxaa goobjoog ahaa culmowdiin ugaasyo nabadoonno waxgaradka magaalada iyo maamulka degmada ugu horeyn munaasabadda xiritaanka dowladda waxaa ka hadlay sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey iyo ugaaska beesha shiiqaal ugaas shuceyb yuunis iyagoona haweenku ku booriyey in waxbarashada xoogga la saaro marka nebi maxamed waxaa laga dhaxlay diin weeye dhaxalkii aad qaadateen dowrana ku qaadateen maadaama bishii barakaysneed ayna soo hayso ikhtitaamkii iyo gebagabaduna hadda ay tahay in dumarku dadaalka iyo juhdiga ay bixinahayaan ay sii labalaabaan yaan tawsiic dardaaran ku siinaynaa in laysku lagu dadaalo in lagu tanaafuso khayraadka iyo wanaagga shaqada aad mujaahidiinta u haysaanna waa khidmatulmujaahidiin ilaahay maalkiina ha barakeeyo owlaadda iyo dadkiinana allah idiin xifdiyo raggiinana allah idiin barakeeyo waxaan dareemayaa in maanta aan u fadhino ikhtiitaamkii dowradii soo socotay in muddo ah ilaah ayaa ku mahadsan kulankan iyo kheyrkaana soo waafajiyey wanaaggan cid ay nagu soo aadintay bishii ramadaan ee barakad badneed een duruusaha socdana ka mid ay ahaydo bishii ramadaan soo dhoweynteed iyo maartaaye een sidii lagu diyaargaroobi lahaa ilaahay raxmaanka ayaa ku mahadsan wax badan oo laga soo hadlayo diris wanaagii iyo maartaaye in lasta caawino oo magaaladii waxaa ka dhacay dab een khasaaro badan ayaa jirto een maartaaye een ilaahay raxmaanka waxaan ka rajaynaynaa hantidaas baxday bedelka horta allahna siiyo haweenkii dowladda ka faa'iidaystay qaarkood oo alfurqaan wax ka weydiisay duruusta ay ku qaateen dowladda asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu anigoo ah magacayga umu xafsa waxaan meesha u- dhammaan anagoo ah gabdhaha maraakista degmada saako ayaa waxaa meeshaa noogu socotay muddo toddoba beri ah dowro dowradaas waxaan ku- waxaan ka qaadanay waxaa ka mid ahaa alghaybu wannamiima azuhdu fi dunya التوحيد استقبال شهر رمضان أحكام رمضان محاسبة النفس أربعون حديث في ذم التعصب الغبلية أيان كفائني الحمد لله أحن ماشا نوغود علي ومهد علينا يا انتي نو كنتي ونوصو ديارسي إن شاء الله الرحمن إلهي سبحانه وتعالى نوحان وقر رجينينا إنو أغو بدلو بدل خير قبي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bismillaah magacayga oo mukhaalid madrasada maraakista meesha laisku keenay iyo dowladda noo socotay toddobada beri wax badan ayaan ka faa'iidnay ilaahi subxana watacaala baa ku mahadsan caawa mar walba inagula soo celceliyo oo dowlad noocaan oo kale naloo soo celceliyo aad ayay u fiican yihiin u rabnaa wax badan ayaan ka faa'iidnay dowladda wax munaasabadii lagu soo xirayey dowladii toddobaadkani u soconaysay haweenka muslimaadka degmada saako wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ku soo dhammaatay jawi deggan warkan dhegeystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahintii islaamiga ee alfurqaan iminkana warka dibadda in ka badan meydadka labaatan qof ayaa laga soo saaray magaalooyin ay dhowaan ka baxeen ciidamada yahuudda oo ku yaala koonfurta lubnaan wararka inaga soo gaaraya dalka lubnaan ee dhaca dhulka barakaysan ee shaam ayaa ku warramaya in meydad kor u dhaafaya labaatan ruux laga soo saaray goob ay dhowaan ka baxeen ciidamada yahuudda ee duulaanka ku soo qaaday dalkaas difaaca madaniga ee lubnaan ayaa ku dhawaaqay in meydadka saddex iyo labaatan ruux talaadadii shalay laga soo saaray magaalooyin kala duwan oo dhaca xadbeenaadka uu dalkaasi la wadaago falastiinta gumaysiga ku jirta kadib markii ciidamada yahuudda ay ka baxeen deegaanadaasi iyaga oo fulinaya heshiiskii xabadjoojinta ahaa ee kala sixideen ururka shiiciga ah ee isugu yeeray xisbullah kooxda samatabixinta ee ka socota agaasimaha guud ee difaaca madaniga ah oo si buuxda ula shaqaynaya ciidamada lubnaan ayaa sii wada baaritaanada iyo howlgallada sahanka goobihii sida daran ula kulmay weeraradii bahalnimada ee ciidamada yahuudda meydadka la helay ayaa loo kala wareejiyey cisbitaalada rajab rahab iyo sahal qoondur iyo cisbitaalada marjiyuun oo ay leedahay dowladda halkaas oo lagu marin doono baaritaano la xidhiidha d n a iyadoo ay kormeerayaan mas-uuliyiin awood u leh si loo ogaado aqoonsiga dadka dhintay goor sii horreysay afhayaan u hadlay madaxtooyada lubnaan ayaa sheegay in lubnaan ay u qaadan doonto sii joogitaanka yahuudda ee dhulkeeda gumaysiga isagoo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday oo carabka ku dhuftay in lubnaan ay xaq u leedahay inay qaadato dhammaan siyaabaha lagu xaqiijinayo kabixitaanka sahinada yahuudda warka ka soo baxay madaxtooyada lubnaan ayaa lagu xaqiijiyay inay lubnaan xaq u leedahay inay isticmaasho wax kasta oo suurtagal ah si loo bixiyo ciidamada yahuudda ee ku sugan koonfurta waddanka lubnaan warkii dhegeystayaal duhurnimadan aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa balse dhegaystayaashii dib nagala soo qabsaday aan dib ugu celino wararkii ugu waaweynaa ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من wufuud ka socota dowladda federaalk iyo etoobiya ayaa ku sugan dalka turkiga kuwaasoo ka arrinsanaya sidii etoobiya loo siin lahaa badda soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsay bar kontarool oo ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin gudaha magaalada muqdisho dagaalo xoogan ayaa weli ka socda gobolka maxarada kaasoo u dhexeeya kooxda faano iyo ciidamada etoobiya wasiirka cadaaladda dowladda federaalka ayaa guul ku tilmaamay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka u dirtay furimaha dagaalka qaarkoodna lagu dilay dagaalada ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab kanaalka wararka alkataayib ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan weerar dhabagal ah oo ka dhacay duleedka degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa laga furay macadka qurduba waalidiinta dhalay dhallinyaro ku xidhan sacuudiga midkoodna la dilay ayaa kulan ay kaga soo horjeedaan arrintaas waxay ka qabteen magaalada muqdisho dowra diiniyaha ayaa loo soo xiray dumarka wax ka barta maraakiista ku yaala degmada saako ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe akhbaaraadka dibaddana dhegaystayaal duhurnimadan waxaa ugu door karoon in ka badan meydadka labaatan qof ayaa laga soo saaray magaalooyin ay dhowaan ka baxeen ciidamada yuhuudda oo ku yaala koonfurta lubnaan warkii dhegaystayaal mar kale aan dib idinkugu celinayna oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa